الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacanoo wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkast oo ah barnaamij furan oo lagu gorfeeyo xusuusaha sooyaalkii lasoo maray ama lagu soo gudbiyo mowduucyo muhiim u ah bulshada soomaaliyeed haddaba xalqadeenna waa mid aanu ku gorfayn doonno tagtadii sheekh cusmaan dacwo iyo sooyaalkiisa dacwadeed sheekha ayaa barnaamijka marti inoogu ah ugu horreyntii sheekh cusmaan ku soo dhowow idaacadda al andalus iyo barnaamijka andalus bodkast bismillaah waa dhowah insha allah khayr allah hadiisi waayahay sheekhana halkan su-aalo dhowr ah ayaa inoo yaalla oo mawduucayna ku saabsan Een, waxaan jecel lahay marka hore inaan ku weydiinno sidee bay kugu baxday neenaasta ah sheekh cusmaan dacwo ama cusmaan dacwo bismillaah alxamdu lilaah allaahuma salli calaa maxamed Eh, waxay igu baxday muddo badan baan waxaan joogay magaalada boosaaso Mhm.
iyadan ka shaqaynayey Eh, shaqadeeda igu badanna waxay ahayd dacwada marka dacwadaasaan marka u taagnaa dadkan dacwada la dhex mari jiray Mhm.
hadday tahay maalinta gelinkeeda hore suuqa meel qurxansaar baa ii furtay markaan ka soo baxo baan dacwad shaaric suuqa oo da- falshada dadku fadhiistaan aan waxna ka ururin jiray ummadana khayrka u sheegi jiray galabtii iyo habeenkiina wararka qeybtooda waan bixi jiray oo dacwadaasaan u bixi jiray meelaha qaadka iyo meelaha filimada iyo meelaha dadku ay ku urursan yihiin baan aadi jiray oo dacwada ka gudan jiray Mhm.
sidaas markaa igu baxday magacaas
Een, tareenka dacwada islaamiga halkeed baad ka soo gashay sheekhana waxaan rabnaa inaad noo dulmartid noloshaada laga soo bilaabo dugsigii qur-aanka ilaa manaabirta dacwada adigoo noo soo koobaya insha allahu tacaala Ee, nolosheeda dacwada wakti hore ayaan soo bilaabay oo anigoo yaroo dhalinyaro ah Mhm.
Ee, xilligii dugsiyada qur-aanka aan dhameeyey ama aan ka baxay anagu waxaan ku noolayn magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya iyadan dugsi hoose iyo dugsi dhexe iyo dugsi sare intaba aan uga baxay qur-aankaygana iyadan kusoo bartay oo ku dhameeyey Ee, markaan dugsiga aan ka baxay oo ee, iskuulada aan ku jiray Mhm.
waxa weeye masaajidan ku taxnaa oo ku xidhnaa Mhm.
marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin waktiga iyada ah oo aabbahay allah u naxariistay uu noolaa iyo waxaan u jeedaa sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sideedii dagaalkii seven seven amxarada lala galay Mhm.
wuxuu dhacay kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii anigoo markaa shan iyo toban jira ee aabbahayna allah u naxariista uu dhintay bishii may kowdeedii kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii ayaa waxaan ku jiray oo aan galay ee, xarako marka aasaasnayd waqooyi ka aasaasnayd oo la oran jiray waxdatu shabaabul islaam oo markaa dhallinyarada dowladdii markaa jirtay ay baacsanaysay annaguna markaa tafaasiirta iyo duruusta aan akhrisan jiray waxaan ku akhrisan jiray si dhuumasho ah guryaan ku akhrisan jiray marka annagoo dugsi qur-aan ee, tafsiir naloo akhrinayo oo nin sheekha uu noo akhrinayo axmed awdiriyaa la oran jiray sheekhaas taariikhdaa iyada ah kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii anigu shan iyo toban jira oo markaa xarakadaa ku jira waxdatu shabaab alislaam oo markaa tafsiir akhrisanayna oo masaajidii waxa weye waa lala dhuuman jiray meel dugsi qur-aanah baan ku akhrisan jiray ilaa lixdaneeyo arday baan ahayn Ee, dugs- dugsigu wuxuu lahaa laba albaab marka waxaa labadii albaab iska soo kala taagay laba ga- gawaari oo koofiyad casa ama waxa la oran jiray bolis military nimankaasaan na duubay sidaan u dhammayn lixdaneeyaan ahayn waxaana lagu shubay jeelka weyn ee mandheera ayaana lagu shubay ee hargeysa hargeysa wuu- wa- wuxuu udhexeeya hargeysa iyo berbera ayuu udhexeeya jeelkaasaan markaa ilaahay subxaana watacaala nin oo markaa qaraabo aan ahayn oo marka jeelka haystay adigu labaatan iyo casho mise laba weeg markaan ku xidhnaa oo loo yimi ayaa aniga si yar laigu soo daayey marka qoladaasaan ku jiray markii dambena dee waxa weeye colaad baa annaga iyo reerkayagii na dhex maray aabbahay hore u dhintay Mhm.
anigu markaa qoladaas waan waan ka baxay laakiin masaajida ayaan duruusta iskaga xidhnaa waxaan aada u jeclaa tafsiirka waxaan dhegeysan jiray tafsiirkii shaqaadan sheekh cabdilaahi oo muqdisho laga soo deyn jiray iyo tafsiir uu akrin jiray waqooyi laga akrin jiray idaacadda hargeysa iyo markaa masaajida iyo inaan tafsiir ka dhegeysto dacwadeeda horta asalkeeda hore sidaasay ahayd weligay markaa khayrkaasaan iska jeclaa dacwadaas dugsi sare markaan ka baxayna dee caruurtii agoon bay noqotay waxbarashadii dacwadii iyo duruustii waan sii wadi kari waayey waxay noqotay caruurtii agoontaha inaan u shaqeeyo laakiin haddana khayrka waan iska jeclaa waagii dambe oo burburkii ka bacdi ayaa anigoo jooga laascaanood waxaan ku biiray oo beeco ay iga qaadeen xarakadii markaa jirtay oo la oran jiray itixaadul islaami markii dambena la baxday alictisaam waa garta markaa xarakadaasaan ku jiray muddan markaa xarakada ku jiray anigu markaa xarakada si dhiibliya uguma jirin laakiin waxa weeye dee beeca iga qaadeen oo inaan dacwada waxaan isu kaashaninay oo beecada laga qaaday calaa minhaaj kitaab waxaan awoodi karo dacwada inaan qabto marka markii dambena waxaan u wareegey oo aan shaqo ka doontay boosaaso waa garta boosaaso waa u imaan doonnaa markii xarakadii al-itixaad aad ku biirtay maxaad ka noqotay xarakada itixaad aan ku biiray adigu beecaa laga qaaday beecadaasna inaan xaraka ka mid ahay diinta iyo dacwada aan isu kaalmaysanno baa walaalaha ay iga qaadeen wax aan macnaha anigu wax jagaa kama qabanin nin iska daaciya oo dadka ku dhex jiro khayr jecel baan iska ahaa marka dacwadaasaan inta badan aan waday oo ilaahayna subxaanau watacaala iigu gargaaray dacwadeydii hore bilowgii hore inaan daaci noqdo ama dadka wax u sheegana waxaa igu kalifay waaba tuulolaya sarmaanyo oo reer baadiyaha waqooyi ka soo guray reeraha iyagaa ay soo degeen oo caano badan markaa barwaaqo noqotay baa dadkii isugu yimaadeen waa waagii markaa burburkii dowladdii siyaad bare ninty onkii meeshaasaan markaa aanay alele tuulada maanta reerkii ka soo faa'iideyso waxaan u tegey masaajid iska cidla ah tuuladana sida ummaddu u joogto aad yaabaysid markaasaan ilaahay subxaana watacaala dacwo la dhex galay habeenkii ciyaar soomaaliya baa la ciyaaraya masaajidka wax ku tukada male halkiiba adu dacwadeedii iigu horreysay aan ka bilaabay dadkaas marka ilaahay subxaana watacaala nin odaya oo sheekha oo markaa reer baadiye ah laakiin nin culimo ah oo cajiib ah oo qur-aanka iyo xitaa aan markaa dhaxalka ka akhristay waxaan ku yidhi sheekhow dadkan waan ku soo xidhaya masaajidka adigu tafsiir noo bilow tafsiir buu markaa noo bilaaba wuu iga yeer wixii reer baadiya waxaan anaa kaala wareegaya alxamdulilah masaajidkii haddii dadkii aan ku soo xidhay sheekhiina tafsiir uu bilaabay sheekhii muddo ka bacdi wuu iga tegey meeshii baan anugu markaa ka qabtay magaaladaa waxaan dacwo ka waday ilaa muddo saddex bilood ah marka qiyaastii dee nin sagaalaatan ama soddon meelaha jiraan ahaa hore uma guursan guurar badan baan isku dayay inaan guursado waa ii suurageli weyde markaasaa nin walaal ah tuulo la yidhaahdo maarata xingalool baa iga yimi oo cidda warsangeliga ay degan yihiin waxaan ku warniyo waxaan rabaa gabadh wadaada wuxuu yidhi waan ku hayaa ilaa toddobaatan gabdhood oo xijaaban oo niqaaban baa jooga meeshii baan walaalkii aan muddo ka bacdi aan aaday gabadh buu baray waa isfahamnay waan guursaday gabadhii waa lai meheriyey markaa lai meheriyey waxaan ku soo noqday inaan xoolo doonto oo dadkii aan gabadhii waxaan ku dhisto calaa xaal halkaas haddii aan adhi yar laysiiyey waan adhigii soo iibsaday boosaaso aan tegey aan soo noqday waxaa ila kulmay niman la yidhaahdo timoweyn oo markaa la yaqaano dadku ay yaqaanaan baaba intii aan magaalada ka maqnaa magaalada dacwada ka bilaabay masaajidkii qabsaday tuuladii qabsaday marka waa sidaasi nimankaasi oo markaa mushrikiin ahaa nimanka waa dagaalanay towxiidkan kula dagaalamay ilaahina subxaanau watacaala dadkii meesha joogay nin odayoo markaa noolaa oo dhulka haystay ayaa la saftay anigii marka waxaan howlahaaga iska qabso waan ka guuray meesha iyada ahayd adigu boosaasaan u wareegay waa tahay sidaa sheegtay boosaaso ayaa u wareegtay howlihii dacwada ee aad ka waday gobolka bari gaar ahaan magaalada boosaaso bal nooga waran goorme ayaa bilowday sideese ku bilowday sheekhana
walaal hadda taariikhdii iima cayina laakiin duruufta markaa shaqo ahaan meel dekada oo ummadana isugu timi bay ahayd aan shaqo u doontay reerkana aan markaa waxa weeyaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin meeshaasaan ka bilaabay markii ugu horreysay meesha meel qur-aan saar baan ka furtay qur-aanka markaan dhammeeyo oo bilmatel salaad subax kabacda aan u fadhiisto saddex saac ama saddex saac iyo badh ama mararka qeybta waxaan ku gaarjiray afar saac marka inta duur ka horeysa baan suuqa weyne farshada ee boosaaso mikrofon qaadan jiray dadka la dhex mari jiray anigoo markaa dacwo ka gudanaya oo muxaadaraad iyo marba mawduuc ka hadlaya mararka qeybtoodna dad dhibaataysan ama dugsiyo qur-aan baan wax u ororin jiray oo sidaasaan markaa hawsha bacdeeda waa iska wadan jiray dacwadaasna waan waday taasaan markaa halkaasaan ka bilaabay dacwadii ugu horreysay markii dambena mikrofon baan qaatay oo aan iibsaday meel makhaayado laamiga ah baan fadhiisan jiray maalinta jimcada alxamdulilahi rabbilcaalamiin markii dambena nimankii itixaadka waagi hore aan ku biiray markii dambena ictisaam la baxay oo markaa ka tegey manhajkii markii hore iyo dagaalkii iyo jihaadkii khayrkii markii hore aanu isku ogeyn ku ballansanayn oo markii dambena magacaa la baxay baanu isku dhacnay waa tahay maxaad isugu dhacdeen
nimankaa waxaan isugu dhacnay dacwadan anigu aan markaa waday waxay ahayd dacwadii aan isku ogeyn oo ku ballansanayn laakiin waxa weeyaan sidii aan isku ogeyn dacwadii waxaan anigu aad u jecelaa mar kastaba munkarka inaan ka hadlo meelaha aan dacwada wado marka in badan kelibaan ku noqonayay oo wax igu taageera maan arkaynin qof qof dhifobaan marka anigu soo kaxaysa wari raac meeshaasi aan aadin caawo dacwo ka soo fulina ama muxaadaro marka nimankii iyaga ahaana dacwada madaxa bannaan waxay rabeen dacwada si maaragtay iyagu ay dee mas-uul ka yihiin mas-uul way ka ahaayeen dacwada iyaga mas-uul noo ahaa laakiin waxaan ka hadlayay mawduuc kasta oo markaa diinta ku saabsan hadday tahay jihaadka hadday tahay towxiidka hadday tahay meesha waxa ka dhisnaa marka nimankii waa isqoonsanay waayo waxa weeyaan ilaahay qur-aan kariimka wuxuu ku yidhi walaa talbisu alxaqa bilbaadili watagtum alxaqa wa antum taclamuun waxaan anigu aada u jeclaa in xaqa dadka aan u caddeeyo macnaha aan ilaahayna subxaana wa tacaala wuu igu garab yeelay nimankii iyaga ahna waxay rabeen mar walba in xaqa ay daah saaraan marka sidaasaan iska hornimi
waayahay waxaa jirta intaad ku sugneed gobolka bari dhibaatooyin badan oo kaa soo gaaray howlihii dacwada ee aad ka waday magaalada boosaaso waxaa xitaa dhacday sida aan maqalnay in gaari lagugu daba xiray oo lagu jir dilay maxaad maamulka isku qabateen ee xilligaasi halkaa ka jiray oo aad qoonsatay
horta dacwada meesha aan ka waday dadka iigu dhibaatada badan ee dagaalka igu hayay ama colaada weyn ee igu samaynayey waxay ahaayeen nimankii ictisaamka ahaa iyagana markaa aan isku dhacnay oo weliba masaajid aanu ku murannay iyadoo ay tahay bil ramadaan ayaa bishii ramadaan iyadoo la arkay meelo badan laga arkay ayaa inta nin suufiya loo yeeday maamulka u yeeday waxaa la dadweyne ma soomi kartaan berito waayo beri soon ma ah marka dad culimo ah oo waagii hore dee wanaagsanaa oo markaa culimmadanada ahaa ee ictisaamka ayaa loo yeeday iyaguna suufiyadii baa hogaanka u qabatay iyo maamulkii oo wada jira waxaa lagu qasbay in beri oo soon ah oo idaacadaha meel walba laga sheegay inay yidhaahdaan annaga galdogob waxba nagama gelin shabaab baa haysta caynkaas muqdishona nagama gelin waxaana khuseeya waa puntland intan wixii haddii bishii laga arko taasaa markaa subax subaxyada ka mida markii subaxdii ugu horreysay aan ka istaagay masaajidka aan idhi beri waa soon intaasoo meeleed baa laga arkay waxa weeye sheekh hebel iyo sheekh hebelna hadday yidhaahdeen soon ma aha dee imaam maalik baa qof walba waxa weeyaan wuu gefaya yusiib yukhdi ilaa saaxibu hada alqabri nebi maxamed mooye tii baa markaa laygu qoonsaday oo nimankii itixaadka markii hore ahaa ictisaamka aan isugu dhacnay markii dambena waxaa naloo qabtay inay shir laysugu yimaado aniga iyo layidhahdo culimmadii iyagiina markaa way iga baxeen halkii aan rabay in laysu kaayo keeno raggii culimmadaha gaar ahaan aan isku dhacnay hadda ma rabo inaan magac dhabo weliba culimmadii ugu waaweynayd ahayd waxaa dhacday in ay diideen inay ila kulmaan ilaan anagu wiilka yar la kulmi mayno marka in marna aniga lay tago oo marna iyaga loo tago marna jawaab layga soo qaado rag badan baa markaa arintii iyada ahayd waxa weeyaan waa laisku keeni waayey iyagiina marka way qoonsadeen masaajiddiiba iga joojiyeen dacwadiiba iga joojiyeen annaga uma aabayeelin mikrofoonkiibaa iga qaadeen intaasoo mar uma aabayeelin maamulka igu dirayeen oo marar badan baa hadda xitaa tan dambe ee dhacday waa dambe tan hadda gaariga waxayd waagan kismaayo imi ayay ahayd oo aan ka laabtay oo waqooyi u laabtay bay ahayd bal markaas nooga sheekay sheekhana see wax u dhaceen taa iyadaa waxay ahayd markii kismaayo laba kun iyo shanti ayaan imi laba kun iyo waxaan u jeedaa markii barre hiilaale laga saaray oo lala dagaalamay xilligaa iyada ah anigu waxaan ku sugnaa kismaayan ku sugnaa anigoo markaa dhulka ka soo tegey oo khayrkii koonfur ka bilowday iyo jihaadkii iyo maxaakiimtii iyo waxa iyo khayrkaa maqlaya baa waxaan alle dhulkaas ilaahay kitaabkiisii baa maanta lagu xukumayahay bal aadoo ka wardoon bay iga ahayd lix bilood baan markaa reerihii aan soo siiyey inaan xaggaa ku maqnaanayo bacda lix biloodna waan noqday noqodkii aan noqday iyo dacwadii aan waday iyo koonfur waxaan ku soo arkay aan dadweynihii uga sheekay masaajida uga dhawaaqay baanu maamulka isugu dhacnay waxaana kitaabkii alloo la xukumayaan arkay gacantii oo la goynayaan arkay gacan iyo adin isdhaaf oo la goynayaan arkay rajmigii baan arkay oo kismaayo laga fuliyey waxaasoo dhan markaa waxaan yidhi de waxa weeyaan ilaahay kitaabkiisa aan qaadano dee maamul baa meesha ka dhisane waxa weeye waxa maamulkii yidhi ninkan waa nin idin duminaya oo doonaya dagaalkii ugu horreeya halkaas adigu bilya bar baan dacwadaa waday oo suuqa iyo masaajidaba aan waday bacda bilya bar intaa malaha anaa laigu daba jira markaasaa maaragtay galab oo jimco ah ayaa weerar laigu soo qada anuu gaari dacwo wadaa gaarigana wuxuu gaari qooqana oo waagii horena aan boosaaso lacagtiisa ka ururiyey oo ka iibiyey oo dacwada u iibiyey oo dadweynaha ka guray anigoo gaarigii iska wato masaaj ka soo baxay galab jimcaa nakhiil iyo hotel layaa nasar oo laamiga ku yaalla hortooda anoo maraya ilaa shan gaari mise lix gaari gawaari badan baa maarata qaarna laygu horgooyey qaarna dhinacyada layga dhigay halkaasaa weerar laygu soo qaaday waa garta see wax u dhaceen marka adugu weerarkaas ilaahay subxaana wa tacaala anigii markaa waan arkay waxaa nimankii bsdaha wey ama nimankii ashaala dirirka weeye nimanka ku weeraraya waxa weeyaan markaa meelaan u baxo ma jiro gaarigii baan furaha ka saartay jeebka ku ritay furihii waxa weeyaan nus saac saacad barhkeed baan marna xagga u carariyey marna xaggan u carariyey oo nimankii inay qabtaan bay isku dayayeen waan ka baxsanaya laamiga dhinacyadiisa waxa weeye dhagax baan ka waayey waxaan idhi adoo dagaalamaya waxa weye nimankan ha ku dilaan dhagax waan waayey markaa waxaan muciinsaday ilaahay inaan baryo oo weliba asmaaullahi alxusna aan alla ku baryo oo gacmaha aan kor u taago arre ilaahu nimankan iga qabo ilaahay oo diintaada igu haystaan ilaahu dacwadaasa igu haystaan ilaahu iga qabo ilaahu iga qabo ilaahu ii heeli ilaahu ii gargaar weliba asmaaullahi alxusna baan ilaahay ku baryey gacmahan taagayey ilaahayna subxaana wa tacaala wuu ajiibay fooqa sabca samaawaad buu iga ajiibay alxamdulilah alla waa ii gargaaray gargaarkaasna ninkii qabtay laba qori baa laygu dhiftay qori baadkii baa laygu dhiftay marna waxaa laga dhiftay gacanta cududa marna halka dhafoorka laygu dhiftay labadii mar kii horeeya hadda garan maayo laakiin labadana mar marku ay gaareen midkii dambe ayaa laygu qabtay gaari baa markaa laygu tuuray gaari yaroo kuwan yaryar ah tagaasida ah laba askari baa hareeraha layga fariisiiyey waxaa layla cararay meeshii besta ama ashaala dirka aniga baryadeydii baan iska sii wadaa kii askariga labadii hareeraha iga fadhiyay mid ka mid a iyagaana habaaray ilaahu kuwan musiba wuxuu wallaahi haddaadan habaarka naga dayn soddonka waan kaaga saaraya marka waxaan idhi dee kan doqonkan intuu kaaga saari lahaa ilaahay qalbigaba ka bari adugu anigii markaa ma ogin wixii dhacay laakiin dadweynihii waxay ii sheegeen markii layla tegey in mudaharaad dhacay horta isaga kii maaragtay iqabtay ayaa loo yeeray waxa war ninkii aan rabnay qabanayay soo baxa isagii gaarigii wuxuu ahaa gaari ciidana oo xagga dambe kuraas ku leh gaarigii dusha uga booday ilaahay amarkiisa markuu dusha saa uga booday gaarigii gaarigii uu ka dhacay ilaahay baa ka soo tuuray gaarigii laftigiisii ayaa maray laamigu madaxa ku dhuftay gaarigii adugu ninkii sidaasoo ku dhinta ku baktiyey isla markiiba isla maalintiiba wuu baktiyey meeshuu ku baktiyey macnaha aniga waxaan ilaahu ii heli ilaahu ii gargaar ilaahu kuwan diintaada igu haystaan ilaahna wuu ii heliyey ninkaasi waa laga tegey gaarigii way ka tegeen nimankii ciidanka war ninbaa idinka dhex ninbaa idinka dhex dib bay ugu soo fureen way arkeen inuu meyd yahay markiiba gaarigiiba ku tuuray isagoo meyda isla saacadaaba waxaa bilowday mudaaharaad ummadii oo dhan baa kacday taayiraa la gubay wadooyinkiibaa la xiday ma garanaysa baabuurtii ciidankaa la jejebiyey adigu ilaa toban qof baa dhaawacmay hal qof oo dadkii shacabkaana waa la dilay adiga marka arintaasi ay dhacday ninkaasi sidaas ku dhintay oo ku baktiyey ilaahay baa subxaanau watacaala dilay calaamo kalen ilaahay uu ka muujiyey oo cusbitaal weyn layihaha puntland ayaa meydkiisii la geeyey iyadoo uu uga horeeyey maaragtay meydkiisi baa la geeyey haddana waxaa la geeyey dadkii muslimiintaha ee gurmanayey ama mudaaraadka sameyn nin ka mida oo dhintay baa meydkiisi la geeyey ninkii waa lagala soo noqday cusbitaalkii waayo dadweynihii waxaa la yidhi war meyd uraya baa cusbitaalka yaalla meeshii meydka la dhigayey ninkii haddiiba la dhigayba wuu soo urayba waxaad moodaa nin dilaacay oo muddo badan meesha yaalay dadweynihii way iskala soo noqdeen meydkoodii waayo ninkii dee ilaahay wuxuu yiri hadalka dadweynuhu ay ii sheegeen markii uu i qabtay wuxuu yiri ilaahay waxa kuu taro ha ilaahay waxa kuu taro kan baktiyey ha kan baktiyey markuu i qabanaya hadalkaasi ummadda ay sheegtay aanu ma maqlayn anu waa iska xayraamay waxa weeye dhiigga igu kacay sokorta igu kacay sibaan ban noqday marka waxaan arkayay oo maqlayay inay diinta caayayeen inay lahaayeen wiilka yar baa laga fadhiisan waayey maamulka dhan gilgilay oo raba maamulka inuu rido ha hadalkii uu ku hadlay waxay ahayd hadallada waan maqlay laakiin hadallada kale dadku ay sheegeen waxay idhahdeen wuxuu yahay ilaahay waxa kuu taro ilan ilaahay baan baryayey ilaahay waxa kuu taro marka ninkaasi hadduu i qabtayna sidaasaa uu ku baktiyey anigana markaa waxaa la geeyey meesha ashaala dirka waa garta markii lagu geeyey maxaa la kulantay adugu waxaan la kulmay meesha markiiba indhaha layga xidhay haddii indhaha laga xidhayna waxay yidhahdeen horta gaarigii markii laga dejiben istaag gacmaha kor u qaad wallahi haddaad jeebka gacanta geliso waxa weeye anigii marka waan dareemay inay leeyihiin ninkan qarax waxbuu idinku tuuraya gacmahan kor u taagay waayo dee waxaan hayeystay maba jiraba markaa indhaha layga xidhay haddana waa lasoo cararayo katiinad oo nooca maraykanka ah oo bahal caag ah oo waxa weeye saa isu gelaysa ayaa labada gacmood sa laysu kor saaray oo layga xidhay oo markaa xididada dhiigga istaarjinaysa cabaar bay igu xidhnayd ilaa markii dambe meeshii ay geeyeen qol ay ugu talagaleen oo silsilado ay ku xidhan yihiin oo jaranjarooyin la dhacayo marbay meel fadhiisiyeen anigoo indhuhu iga xidhan yihiin oo ay wareysteen kabacdi way iga dhaadhacsiiyeen meeshii bay igeeyeen qolkii ninbaa isoo raacay oo markii hore iga hari waayo oo ila socday gaariga ila socda oo saaxiibkii ahaa aniga ninkii qol baa laisku kala xidhay labadayadaba qolku wuxuu leeyahay biro albaabna wuu leeyahay banaanka albaab shaqoo biro ka sokeyana wuu leeyahay marka albaabkii biraha waa qafilany waa xidhan laakiin kii banaanka dadka laga arkayey baa furan adigu markiiba anigana lug baa silsilad lagaga xidhay isagana lug baa lagaga xidhay casar bay ahayd maqribkii baa soo galay weyse ma qabno waxaan weyse noo keena nimankii waa niman gaalima weysey keenayaan juuqna looma oran annagii markaa waxaan ihi gidaarka ama dhulkan baynu ku gebagabaysana meeshii baanu maqrib iyo cisho ku tukanay ilaahayna ku barinay aduu cishaayigii markay gaadhay oo aan anugu waxba ogeyn ninkan waxba ogeyn magaaladu way ololeysaa dadku waa degi waaye dhibaato badan baa jirta waxaas ma ogi mudaaharaadkaas waxaas oo dhan wuu iga dambeeyey marka ceshihiiba aniga layga soo saaray inta indhaha layga xiday gaari laygu soo ritay xaggee lagula aadayaa waxaan waa lagu soo dilaya ayaan nafta ugu sheekeeyey towxiidka un ku dhimo laa ilaaha illalah ayaan qalbiga iyo carabkaba ka leeyahay adigu markii dambe baddaa iisoo urtay waxaan baddiibay kugu gelinayaan halkanay kugu dilayaan albaabkun baa layga furay meel baana laga furay meeshu waaba dekadii indhihii baa layga furay marka meel dadka lagu xidho jeel ah dadka suuqa iyo maxaabiista iyo dekadu ay leedahay meeshiibaa hal qol keliga laygu xiday laba qol mise saddex qol bay meeshu ahayd jeelashu adu qolbaa keliga laygu xiday meeshii baan ku sugnaa oo habeenkii ilaa adigu sideed iyo toban beri baan ku xidhnaa adigu toddoba casho oo dambe oo masaajidka lay ogolaaday nin oday ah oo aada u qiimo badan askartu way kala waagsantahay mujrimiintu laakiin ninkaasi ilaahay waan u baryaa mar walba ilaahay inuu hanuunsho ninkaasi si fiican buu isagu ila macaamilay waxa weeye wuxuu yidhi sheekha ha dhibina musqusha hadduu rabo u sii daaya wuxuu rabo masaajidka salaada markuu rabo u sii daaya masaajidka dhexdiisa dekada ku yaala oo maxaabiista iyo dadka dekada iyo baan markaa ku tukan jiray oo waa layga furi jiray adugu ninkaasaa ka dambeeyo si fiican isagu ii dhaqaalayn jiray oo maaragta ilaahay subxaana watacaala ii sakhiray nimankaa meesha joogay markaa ninkaas odayga ah waxba kalama kulmin keliya de xorriyaddii baa layga qaaday nin xidhan baan ahaa gacmana laygama xidhin luganama laygama xidhin jirdilkana layguma samayn adigu sideed iyo toban beri baan meeshii ku jiray weliba toddobadii casho ee dambe ninka odayga waxaan ka codsaday niw ma baxsanayee masaajidka inaan ku cibaadaystaan rabaa masaajidka ah hurdadayda ii wareegso qolkan iga saarto wuu iga yeelay markaa meeshii sideed iyo toban beri kabacdina maxkamad baa lay saaray maxkamaddii maalintii lay saaray ummadoo dhan baa isu timi waxa weeyaan halkiibaa layiri maxaa ninka kan waa adu nin ay yidhaahaan xereeraalihiibaa igu doodayey ninkani waa khaa'in ninkani waxa weeyaan waa shabaab dhulkaasuu tegey halkana wuxuu rabaa inuu gubo fidnadii dhacday iyo dadkii mudaharadii waxaasoo dhan isaga ka dambeeyey waka aduu markaa su-aalaa la weydiiyey su-aalihii waxaa ka mid ahaa shabaab ma tahay maihi baan ii maxaa kismaayo ka doontay tabliiq baan ahaa tabliiqnimaan u aaday waana dhul soomaaliya hadeerna de haddii ilaah yirahdo dacwadaas inaan u tago meel walba ayaan rabaa laakiin anugu shabaab may qorina ma qaadanin aduu nimankii iyaga ahaa waxa weeyan su-aalihii ay weydiiyeen ninkii waxa wax markhaatiya ma u haysaa waxay yidhahdeen oo kale ninkan isaga mudaharaad ka dambe waxaan mudaharaad dhacayba anugu maba ogeyba habeenkii lay qabtay subaxdii dambaa lai sheegay xalay arrintaasaa dhacday laakiin cid aan la ballamay ii mudaharaada iri ma jirto dadweyne maxay kugu mudaharay dadweynaha dee manaa manaa ku shaqale ilaahay baa subxaana watacaala kiciye anugu shaqo kumale mana la ballamin mana ogeynba mar dambaa lai sheegay adigu dee dadweynihii baa kacsanaa ummaddii o dhan baa meesha joogtay ninkii waxaa la yidhi keen xeeraalayaha dunuubtan aad ninkan ku soo eedaysay waxaan xeeraalaya waa xeerkan shaydaane gaalnimada ah ay ku dhaqmayeen marka waxaa la yidhi keen wixii markhaatiyaal baan haystaa markhaatiyaashii meeday waan haystaa gabdho gabdhihii waa la xidhay kontoneyo gabdhood baa xidhan aawey dadkaad markhaatiga u hayso waan keenaya ilaa duhurkaa lagaa raba duhurkii wuu keeni waay markii dambe wuxuu yidhi anugu hadda dadkii way iga maqan yihiin ma hayo meelaan ka keeno sidaa ku qaada sidii baa marka kiiskii laygu qaaday markaasaa waxaa lagu dhawaaqay maadaama markhaati lay waayey wax cadna lay waayey in aan lay sii daayey markaa sidii baa ilaahay igu sii daayey waxyaabo badanoo kale iska jira adigu calaayala xaal ninkii wuu xanaaqay wuxuu yii ambiil baan ka lehay meeshii baa laygu celiyey maalin labaadiiba adigu laysoo damintay waxaa ninkan kiiskiisa u dhacday halla damintay waa laysoo damintay ani markaa dacwadii baan sii waday habeenkii waan waxaa jiray meel filin ah oo markaa oo xaafadeeda u dhoweyd masaajidkii salaaxudiin ee ugu horeeyey ilaahay subxana wataala masaajida ilaahay sabab iga dhigay masaajidkaana sababtiisu waxay ahayd nimanka ictisaamka haddii masaajidkii rowda iyo masaajidii ay gacanta ku hayeen ay diideen waxaa nimankan ka madax banaano dacwad gaara oo madax banaan oo iyo markis gaara samayso marka sidaasaa xagga masaajidadana ay ku bilowdeen anigiina markaa habeenkii filinka haddaan meeshii ka jeediyey kabacdi aan celiyey dadweynihii walaal maqrib cisho dhexdiisbahayde aan soo tukanay masaajidkii waa kan markiiba waxa weye ceshii aan ka soo baxay telefoon baa igu soo dhacay war cismaano war ma aragtay maxaan arkay war laba gaari qooqana meeshii maxaadare ka jeens waxay aawa ninka wadada xidhay aniga markaa waxbaa qubiyey waxaa nimankan hadda siyaasad kamaada hadlin war ilaahay kitaabkiisa qaato isku xukuma hadda maadan oran macaasida iyo filimada iyo waxaan la daawanaya qurankaad ka hadashay nimankan weli waa ku daba joogaan anigii marka waxaa iisoo baxay feker ah macnaha inaan meesha talnolol ii oolin nimankana marka dambe ay idili rabaan oo aa kasoo tagtay aan kasoo tago waaya taasaan goostay
sidaas sheegtay ee aan wada ognahanna ma aadan ahayn sheekh cusmaan qof hubaysan waxaad ahayd qof daaci ah oo keliya oo dadka wanaagga fara xumaantana ka reeba maxaad is leedahay waad isku maagteen maamulkii halkaa ka jiray boosaaso maamulka waxaan isku maagnay horta maamulka ilaahay subxaana wa tacaala nimankii ictisaamka ah waagi hor itixaadka ahaa ayaa maamulka horta ku dhafnaa iyagana ku lamaansanaa dhibta iyo isku dhaca ugu horeeyana iyaga ayaa maaragtay isku ka erida anna markii dambe dee waxa weeye waan bareeray oo markii aan kismaayo ka soo noqday oo aan kitaabka ilaahay qaata oo isku xukuma oo khayrkan aan soo arkay maamulku waa aqoonsaday waxayna ninkan maamulkiinu u socdaa oo duminaya arrinkaana way u qaadan kari waaye macnaha way u adkeysan kari waaye anigana bil baan wadaa marka iyaga inay xoog ii isticmaalaan oo maaragtay taasaa horta keentay isku dhaca koowaad waxa weye maxaad xaqa u sheegtay maxaad koonfur u ammaantay maxaad dhulka aad soo aragtay kitaabka la xukumayay annaga waxaan haysano oo baadilka ah ummadda ugu caddaysay macnaha waxay u arkeen nin maamulkoodii duminaya anigana markaa lilaahi bay iga ahayd oo waxay ahayd in shacab iyo maamul iyo dowladba ummaddu shareecada ay qaato kitaabka ilaahay laysku xukumo taasoo iyagu markaa dee awalba gaalaa dhistay maamul ridda ah buu ahaa gaalnimoa aniga markaa ilaa xadka ah inay gaalo yihiin iima cadayn oo waan ogaa oona gaalo yihiin oo waxaan oran jiray war ashahaladir ilaa ha noqonina e ashahaladirku markaa meeshuu joogaa bista meeshay joogaan masaajida waxaan kaga wacdii jiray war ashahaladir ha noqonina war nimankan bista ashahaladirka war dadka muslimiintow war maanta miyaad tawxiidkii ashahaadadii aad ku dhalateen oo laydinku dhalay miyaad la diriraysaan macnaha halkaasaa maamulka aan isku qoonsanay awalna waxa weye waa isqoonsanayn laakiin isma lahayn ilaa xadkaa xoog iyo waxay ku adeegsanayaan awood isma lahayn ilaa markii dambe dhabti ay timi aan arkay inay idili rabaan marka ugu dambeyso si ikhtiyaala in la ii diro in arintu ay taagan tahay markaasaan go-aansaday inaan kasoo tago waaya aan u imaano sheekh cusmaan hijradaadii iyo inaad soo gaartay wilaayaadka islaamiga goormo ayaad go-aansatay inaad soo baxdo oo aad soo aaddo wilaayaadka islaamiga yaase kugu caawiyey hijrada horta go-aanka anaa qaatay ilaahay baan igu caawiyey axad kaloo igu caawiyey ma jiro gaari dacwa ayaan waday gaarigaa waxaa ku qoraan jiray alamru bilmacruuf wanahyin can ilmunkar iyadoo carabi iyadoo soomaaliya gaariga dhiguu lahaa gaarigu waa gaarigii kismaayo markaan kismaayo layga daba keenay awalna boosaaso ka iibiyey marka arrintii iyada ahayd gabadhii xaaska ahayd laba xaas baan lahaa labadiiba waxaa ceergaabo meel aan dejiyey markaasaan go-aansaday gaarigaas sidee u gashaa gaarigaa dacwada gaarigu waa gaari macruufa oo la yaqaano marka waxaan gaariga kan ma marin kartide waxaa ii soo baxday gaariga inaan iibiyo nimanka ceergaabo jooga oo xoogaa rag roon ahaa baa gaarigii la wareegay waan siiyey iib toosa ma iibin laakiin waxbay ii celiyeen xaasaskana hal sanay xoogaa adigu lacag saddex kun oo doolara gaariguna markaa haddii caadi loo iibiyo toddoba kun sideed kun adigu ambabaxaygii halkaasu ku saabsanaa ceergaaban ka soo ambabaxay laascaanood baan soo gaaray laascaanoodba subaxdii aan imi habeenkuma hakan waayo dhulkaasoo dhan waxaa jooga ashaaladir waa lay garanayaa waa lay daba socda aniga waxaan go-aansaday yar walaalkii waxaan baabuurka iisaar shandadaha iisaar wiil baan wataa kontaroolkan ka soo qaaday isla galanimadeyda aduu gaalkacayaan imi gaalkacyo saddex habeen iyo saddex maalmood baan ku sugnaa wa cabse iyada kama dareemin intaa waxaan raadinay gaari koonfur socda waagaa xabashii baa dhulka joogtay markaa sidaas
waa tahay wilaayaadka islaamiga ayaa soo gaartay haa wilaadka islaamkaan soo gaaray alxamdulilaah xamar markii dambena waa tii dee xamar laga baxay ceelasha sidaas
markii aad timid wilaayaadka waxaad beys ka dhigatay ama saldhig ka dhigatay ceelasha biyaha halkaas oo ay dadku kugu arki jireen oo nin dadka ku cusub oo mikrofon la taagan wadooyinka aad ahayd xilligaasi maxay ahayd shaqada aad halkaasi ka bilowday
shaqadaasi waxay ahayd anigu markaa shaqo kale ma qabanayn shaqada igu badnayd ee aan qaban jiray waxayd dacwada waxaa ii raaca nolol maalmeedka aan ka raadsan jiray haddaan dad quraan saaraya iyo xabad soodo aan adkaar ku tufi jiray iyo waxaasaa nolosha ka dhigan jira laakiin dacwada waxay ahayd shaqadayda habeenkii maalintii markii aan jaanis helo marar badan baa markii xitaa ceelasha aan imi suuqa weyn ee ceelasha aan lacag ka oran jiray masaajidkii la oran jiray rufaaci oo ka weyn ee dabaqa u dhow baan markaa aan gacanta ku dhigay oo waxoogaa dayactir aan ka sameeyey minaarad iyo magacii ka bedel nimantiimaweyna meesha haysan jiray meeshaasaan shaqadii dacwada ahayd iyo aan ka bilaabay adigu tan kale ee dacwada caamka ana iyo meelahana iyo suuqa aan marayay iyo waxaan la wareegay iyada waa iska waday waana shaqadeedii ahayd ilaa hadeerna waa iska wadwadaa boosaasaan taa ka soo bilaabay inaan bac qaato oo dadka la dhex maro oo khayrka dadka aan ka ururiyo sidaas ahayd shaqadeedu taas ahayd
howsha ugu badan ee lagugu yaqaano sheekh cusmaan waa dhismaha iyo dayactirka masaajidda howshaas goorme ayaad bilowday ma xilligii aad timid wilaayaadka mise ka hor ayaad soo bilowday bismillaah hawsha iyada ah ee sabab bay lahayd ay ku bilaabantay sababtaasna waxay ahayd nimankii ictisaamka ahaa ee waagi hore itixaadka ahaa oo baasooso aan isku jidhnay ama isku qabannay ayaa markii aan bilaabay inaan gaari dacwo aan sameeyo markiis dacwoa oo dadku maalintii isugu yimaadaan jimcada oo kale aan ka wacdin jiray oo dowladda hoose kasoo horjeedkeeda haddana markii masaajidadii ay hayiin gacanta ku hayeen ay iga xidheen oo ii diideen oo aan isku qabsannay baan waxaan go-aansaday inaan masaajid dhiso markiis ii noqda ummadda dacwada iyo khayrka aan uga jeediyo marka masaajidkii ugu horreeyey sidaas ayuu ahaa dadweynahan lacagtiisa ka ururiyey ninbaa ii yimi ninkaa waan xasuusanahay bila la oran jiray wuxuu ahaa raggii ictisaamka ahaa wuxuu yihi maxaa keenay inaad islaamaha khudaarta iyo yaanyada kunkun shilna aad ka qaado iyadoo tobannaan masaajid ay magaalada ku yaalaan oo wax wax ka akhriya la la'yahay waxaan tobanaanka masaajid aad sheegayso tobannaan masaajid oo madax bannaan ma aha waa tobannaan masaajid oo aan madax bannaanayn oo ilaahay diintiisa aad u diideen oo ka mancideen marka waxaa adigu ilaahay subxaana wa tacaala ninka hadaladiisa wixii haddaad toban masaajid dhisto waxaan qalbiga ku qabtay inaan ilaahay subxaana watacala ninkan macnaha masaajidka ayuu qoonsaday hadallada aan ku hadlay waxaa ka mid ahaa waxaan haddaa anuu masaajidka dad masaakiina oo shacabaan ka urinayo idinku carabta kasoo tugsataan saasaad u dhistaan oo meeshaasaad ka keentay anna tii hadalkiisii ahaa toban masaajid haddaan dhisto waxaan ilaahay ka baryay markii aan kala tagnay in tobanka masaajid uu sheegayo oo isagu marka aniga u xumaynayo ilaahay waxaan ka baryay in ilaahay ila dhiso ilaahay ay qabto qalbigaas iyo niyadaasi baan gashaday qalbiga masaajidkii ugu horreeyena salaaxudiin wuxuu ahaa masjid salaaxudiin al ayuubi oo ku yaalay xaafadda new boosaaso boosaaso kaasuu ahaa markii ugu horreysayna masaajidkaas waxa weeyaan aan dhisay dhulkaaniibi iyo dhulka waxaan siiyey toban kun oo doolar waxaan bilaabay aduu ramadaan shan iyo tobankeed qiyaastii bil iyo badh ilaahay wuxuu soo geliyey lacag sagaal kun oo doolara dhulka toban kun oo doolar baa layga siiyey marka sagaalkii kun baan bixiyey kun doolarna aniga waxaan lahaa yar waxaa ninka dintay waxba waan ku daray oo waan dayn ahaan tii baan ururiyey haddana dhagax dhig bacaad dhig adigu mudda igu qaatay sanad iyo dheeraad ba igu qaatay waayo nimankii iyaga ahaa oo ictisaamka ahaaba dadweynihii iyo gacnansatay waxay ku leeyiin ninkaa lacag hasinina laakiin anigu uma aaba yeelin dadweynahan ka ursay ilaahay dadkii caadiga ah muxaadarada khayrka dhexmas ilah qabuul ii geliyey aduu masaajidkii sidiibu ku dhisnay xitaa mar dambe oo aan xajiyey laba kun iyo lixdii lacagtii oo masaajidkii qayb badh aan dhisay barhkii kale xaramka dhexdiisa iyo dadkii meelaha ka yimid dibadaha baan lacag sideed kun oo dolar ka uriyey ilaahay igala qabtay sidii baan masaajidkii ku dhamaystay kii ugu horrey kaasuu ahaa haddana dhul baa lai dhiibay niman baa ii dhiibay dilaala waxay yidhahdeen ninkaa hebel ah meel markaa xoogaa exercise lagu samey nin dibadda jira ayaa wuxuu yidhi waxaan u bedelayaa meesha tan masaajid waxaan rabaa qofkii masaajid ka dhisay weliba dabaq ka dhisaya marka waxaan idhi masaajidkii waan maqlay waxaan insha allah dabaq baan ka dhisayna ani markaa meel wax kuma ogey waxaan wax ku ogahay ilaahay xaggiisa waxaan ilaahay kii hore qabtay ayaa kana qabanaya ballantii aan la galay sidii bay ahayd masaajidkii labaadna kaasuu ahaa masjid basiir baan u bixinay dabeedna laba masaajid oo kale tuulooyinka aan ka dhisay tuulooyin moogta qaraabada iyo dadku ay deganaayeen tuulada booda cadde iyo tuulo kale ayaa jira afarta masaajid baan markaa dhulka aan kasoo ilaahay baa ka dhisay ilaahay igala qabtay markii dambe aan dhulkan imina dee waxa weeye masaajido badan oo kale waaya ilaahay dhisay masaajidda aad dhistay ama aad dayactirtay imise ayay gaarayaan si guud halkeese ay ku kala yaalaan sheekh cismaan haddaad noo sheegtid masaajidkii hore ee aan idiin sheegay ee waqooyi afarta masaajid baan ku ogaa ilaahay baa dhisay anuma dhisin thuma ilaahay kadibna dadka muslimiinta ee aan khayrka u sheegayey baa ilaahay qabuul ii siiyey oo ilaahay ilaahay kabacdina iyagaa dhisay ilaahay baa qabtay oo dhisay intii aan koonfurta imi masaajidkii ugu horreeyey oo aan dayac tiray wuxuu ahaa masaajidka rufaaci ay yidhaahdaan oo ceelasha ku yaalay oo nimankaasi ay haysteen isagana dee dayactir baan ku sameeyey waxaa xigay ilaahay kuma daraado markii kismaayo ma garanaysaa lagu jiray markii kismaayo lagu jiray masaajid weyn oo la yidhaahdo xamse oo dabaqa oo masaajidka xaafadda cawromalaha masaajidkaasaa ilaahay ilaa qabtay dad badan baan ku dhisnay ma oran karo anaa dhisay anigu waxaan shaksi baan ka ahaa laakiin xoogaa waa ugu yar firfircoonaa ama xagga masaajida yaboo ha noqoto ama xagga suuqa ha noqoto dad badan baa ilaahay subxaana watacaala garab igu ahaa ilaahay khayr ha siiyo masaajidkaas dabaqa xamsana ilaahay waa dhisay markii masaajid kale oo magaalada kismaayo ku yaala masaajid yar oo iyana waxbaan dayactira waxbaan ka sameeyey ilaahay baa dhisay intii aan kismaayo laga soo baxayna masaajidkii ugu horreeyey aan dhisnay wuxuu ahaa masjid tawxiid oo ilaahay subxaana watacaala uu nala qabtay oo uu dhisay guddidii masaajidka loo sameeyaan ka mid ahaa masaajidkaasaa ilaahay nala qabtay dabeedna masaajido badan oo kalea jiray oo ilaahay subxaana watacaala dhisay masaajidada tawxiid iyo kaa maaragtay xamsi ee kismaayo ku yaala ee dabaqa ah waxaa kaloo maaragtay aan ilaahay ka dhisay oo ilaahay nala qabtay ilaahay baa dhisay anagu waxba maana dhisine meesha layihaahdo yaaq baraawe laba masaajid ayaan ilaahay nagala dhisay mid weyn oo magaalada bartamaheeda ku yaalay oo aan duminay waagi diinsoor la joogay aniga xayaa kala baa sabab oo ahayn oo markaa waxa weeyaan ilaahay waa nala qabtay masaajidkaas tawxiid baan u bixiyey yaaq baraawe ku yaala mar kalena maamo oo masaajid oo dhul isiisay oo masaajid dhulba isiisay dhulkaa waxaan ka dhistay waa yaaq baraawe laba qol markaasaa dhulkii waxaa lagu yidhi xaafadii masaajid bay la-dahay niyow haddaad masaajid noo dhisto ilaahay subxaana watacaala halkaana masaajid yar baa ilaahay ka dhisay oo ilaahay isla yaaq baraawe nagala qabtay waxaa kaloo ilaahay wax masaajid ka dhisay tawxiid masjid tawxiid la yihahdo goomir tuulada la yihahdo masaajid kalena banada masaajid kale marka waxa weeyaan sidaasay ahaayeen masaajido kalena waa jireen hadda masaajidada dhulkan boosaaso oo kale masaajido badan baa iyaga ilaahay dhisay masjid salaaxudiin oo markaa masaajid yar oo waa hore la xidhay oo bahalo ku jiraan mahjuur ah ayaa aan duminay ilaahayna subxana watacala masaajidka aad aragteen buu ilaahay ka dhisay waxaa ka mid ahaa masjid nasrudiin oo dhul bannaan ahaa oo ilaahay subxaana watacaala isagana uu nagala qabtay oo islaantii dhulka lahayd baa igu wareejisay ilaahay masaajidkana wuu noo dhisay masaajidada kale masjidu muuse oo kale wuu dusanaa oo isagoo dhibaato weyn waxaa ay u muuqatay masaajidka in la dumiyo dib loo dhiso masaajidka muuse ilaahay unala dhisay masjid xuneyn oo isaguna sidaas oo kale dundunsanaa baa ilaahay nala dhisay marka waxaa jira masaajido kaleo dayactir dhammaystiran oo aan dhismo waxba ka dhicin aan ku samaynay hadday tahay dhulka oo mutuleelkii iyo hadday tahay laamiyeerigii iyo hadday tahay gidaaradiisa iyo hadday tahay masquulihiisa masjidu cumar ibnukhadaab ama carabta ayaa ka mida masjid aqsa ama masjid dheeraha masaajidka ayaa ka mida waxaa kale oo maaragtay masjid quba oo isagana aan duminay oo masaajidka dabaqeynka hadda aad taqaaniin marka masaajido kalea jiray iyagana tuulooyin kale sida masjidka baardheer oo kale masaajido ayaan kala dhisay mid ahaa koley mid iyo labo iyo waxbaan dad baa dhisay anugu aan qof un baan ka ahaa ilaahay baa dhisay subxaana wa tacaala masjid yar oo la yidhahdo buulafulay ku yaalana nin walaalow saaxiib aan nahay iyadoo qabyo badan uu ka yahay baa ilaahay nala qabtay oo aan masaajidka su magaalada ka dhammaystiray waxaan ilaahay ka baryaa hawshaas ee masaajidada ah in ilaahay ikhlaas uu iga dhigo ilaahayna iga aqbalo aniga iyo dadkii kale igu caawiy igu kaalmey aan isla qabanayba ilaahay waxaan ka barya inuu camalkayga naga aqbalo ikhlaasna ilaahay uu nooga dhigo camal aanala darto u samayna in ilaahay uu nooga dhigo idinkuba hadda su-aashaas inaan sheeg sheego igama ahayn laakiin haddaadba i weydiiseen inaan arintaa siday tahay aan u sheego ayaan jeclaystay laakiin ilaahay dartiisaan ilaahay baan ka barya inuu camalka ikhlaas ilaahay uu nooga dhigo oo naga aqbalo ajarna ilaahay naga siiyo dadkii nagala qayb qaateyna ilaahay waxaan uga barya ilaahay camalkooda iyo miisaankooda ugu kabo
waaya maxaa kugu cajiibsanaa sheekh cusmaan ama kugu yaabka badnaa ee aad la kulantay intii aad masaajidda dhisaysay
masaajidda intii aan dhisayey waxaa iigu cajiibsanaa ee aan la kulmay waxay ahayd masaajidka iigu horreeyey ayaan horta aan dhib badan ka soo maray isagaana igu cajiibsanaa waayo dhaqaalihiisa nimankii xarakada ahaa ictisaamka ahaa ayaa ummadii macnaha la hadlay oo muxaadaraad u dhigay oo masaajidkii ka dhigay masjid diraar marka masaajidkii dhib badan baa ilaahay subxaana watacaala muddan markaa u dhabar adeygay waagii dambena laba kun iyo lixdii xaramkan aaday xaramka ilaahay subxaana watacaala anigoo markaa masaajid oo meeshii aan deganin la dejiyay dadka xujaata ah masaajid ayaan markaa maqrib ee baan filayaa baa ninkii sheekha oo caraba masaajidka tujinaya aan ku iri xoogaa kelmad ninkii wuu iga baxay markii uu baxay ayuu soo laabtay baaraka allah fiikum baaraka allah fiikum jazaakum allahu khayra macnaa inaan wax ururinayo ayuu maqlay markana wuu iga tegey ninkii lacagtii waa igu qabsaday ma bixinaysid buu yiri xagee ka keentay aniga waxaa dadka aan wacdinaya arrintan xaaraan wey mamnuuc weeye marka waxay noqotay inaan ninkii iyo anigu juq isku noqono oo lacagtii uu i diido dadweynihii baa marka ku qeeyey war ninka kan sheekh weeye waa naqaana masaajidkaasi wuu jira markii dambe wixii dowladdu ma ogola arrintan mamnuuc weeyaan ninkan waxa weye maanta waan sii deyna dib yuu igu soo noqon waayaba taasa igu cajaabanayd igu naxdin badnayd laakiin ilaahay markii dambe wuu noo sahlay lacagtiina waan ka helay waan ka qaatay waa tahay sheekh cusmaan dad baa kugu dhaliila in magaalooyinka qaar oo ay masaajiddu ku badan yihiin aad mararka qaar masaajid ka dhisayso iyadoo laga yaabo in magaalooyinkaasi ay ku nool yihiin dad sabool ah oo mudan in dhaqaalahaasi lagu nooleeyo maxaa diidan inaad noqoto nin dadka saboolka ah quudintooda u istaaga waa su-aal aada u fiican waana su-aal jirta weeyaan dad badanna ay maaragtay aaminsan yihiin niyow khayr allah ku siiyo walaale arrinta iyada ah horta masaajidada in badan oo ka mida marka la dhisayo annagu iskama dhisno waxaa dhisan maamulka fasaxa maamulkaana amra maamulkan uga dambayna anigana dee maamulku waa maamulkaygii masaajidada qura maaha macadka hadda sumaya oo kale waad garanaysaan iyagaa ii dhiibay masaajidada inta badanna iyagaa maaragtay masaajidkaas inaan wax ka qabto iyagaa amri siinayey magaaladan anu aan markaa xarun ka dhigtay aan deganahayna waxay ahayd reerihii aan dejiyo guryo ka dhistay waxay jilib marka maadaama maamulkii hawsha uu ka dambeeyo masaakiin anigu inta badan uma istaagi jirin sheekh balli baa lagu bartay laakiin hadda xoogaa waan daalay oo waxaan go-aansaday ilaahayna inuu ila qabtaan ka baryayaa jilib in maaragtay waa ka cudur daartay hadeer masaajida badan oo kala laysoo bandhigay oo jilib ku yaala hadduu yahay kaas garoonkaas maaragtay fartaag hadduu yahay masaajidka abuubakar mid walba waan ka cudurartay waxaana yidhi bes aniga waxa weye hawshaas iyada ah marka waxaan hadda yar jeclaystay in arinta iyada ah oo awalna walaalkay khayr allaha siiyo waana lagu bartay dacwada masaakiinta ah wax badanna wuu qabtay wuuna hawsha anigu haddaan xagga masaajidada ku qaylinaya isna xagga masaajid masaakiintu ku qaylinaya sheekh balle khayr allaha siiyo ilahay dembigiisa ha dhaaf hadda waxaan go-aansaday fursadaasi way ii muuqatay waana bilaabay hadeerna waan wadaa oo masaajidka subax aan ka istaago waxawey dad masaakiina agoomo dad deyn lagu leehay culays badan dad xanuunsanayo jiran intaba hadda ilaahay subxaana watacaala wuu nala garab galay waan wadaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu ilaahay ii dhammaystiro maamulkana koleyba khayrkaasaan awalba isku baranay wuuna igu taageeri jiray hadeerna maamulkana waxaan ka rajina iyaguna igu taageeraan oo igu garab galaan hawsha iyada haddaan isu taagay waana wadaa awalna dee marmar waa isu taagi jiray dadka masaakiinta ay dhibaataysan laakiin shaqada inta badan culayska waxaan ku haleynaya oo ay ku dhici jirtay sheekheenna sheekh balle taas waata waa soo gabagabeyneynaa sheekhanaa barnaamijkeenna maxaad ku soo gabagabeyn lahayd barnaamijka waxaan ku soo gabagabeynaya dadweynaha muslimiinta meel walbay joogaan imaqlayaan waxaan ilaahay idinka baryayaa ilaahay idin garab galo ilaahay idiin kaalmeeyo waxaana aan idinka codsanayaa camalka iyo masaajida aan hadda ka sheekeeyey ama dacwada aan ka sheekeeyey waxaan ilaahay ka baryayaa ilaahay iga aqbalo idinkan waxaan ka codsanayaa inaad iisa ducaysaan ina camalkayga ilaahay iga aqbalo ikhlaasna acmaashayda oo dhan alla uu iga dhigo idinkana allah idinka aqbalo waa idiin ducaynayaa waxaan kaloo ka codsanaya dadweynaha muslimiinta nebiyullaahi maxamed wuxuu yidhi hal tustansaruun oo turxamuun ilaa bidcafaayikum war miyaa laydinku gargaaraya laydinku naxariisanaya wax kale idinkuma gargaara laydinkuma naxariisa ilaa dadka ducafada mooyaane arintaa walaalka su-aasha ugu dambeeyey uu ka dhawaajiyo maxaa masaakiinta kuu diiday waxa weeye xagga masaakiintan hadda u jeesanay in nagu galab yeelaan inay nagu kaalmeeyaan sheekha naga sheekh balli lagu taageero aniga laygu gargaaro waxaan idiin sheegayaa dadweynaha muslimiintow hawshaas aan qabanayno markaan qabanayno kolley aniga niyadeeda waxaan ku jira in ilaahay dartii ay iga tahay ilaahayna qur-aan kariimka wuxuu ku yidhi wama liaxadin cindahu min nicmatin tujsa ila btiqaa wajhi rabbi ilcalaa axad ma jiro nicmo kulahaa oo ka abaalcelin ilaa ilaahay wejigiisa inuu raadinayo mooyaane marka waxa weeyaan oo kale waxaan ku helaynaa aniga aan dareemay inaan ku helayo wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi waa tan magaranaysa masaakiinta in loo gargaaro nabigana wuxuu ilaahay wuxuu ku jiraa kaalmada addoonka intuu addoonku ku jiro kaalmada walaalkii marka walaalayaal aan istaageero aan maamulkeenna islaamiga ah isagana taageero aan u gargaaro aan garab siino aan maqalno aan ka dambayno ma aan midowno cadowga aan meel uga soo wada jeesano gaalada iyo murtadiinta iyo munaafiqiinta diinta ilaahay la dagaalamaya aan iska celino aan la dagaalamno waxa weeyaan aan u diyaargarowno wax alla waxaan af iyo adin iyo gacan iyo dhaqaale mid walbaba islaamka aan ku taageero ilaahay diintiisa allahaynoo dhimashada ama geerida alla nagu xukumay ilahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay noo keeno oo geerida alla nagu xukumay nagu dilo annagoo xaqaa ku taagan oo diinta ilaahay u gargaarayna masaajid la dhiso hadday tahay masaakiin la caawiyo hadday tahay jihaadku wax lagu bixiya hadday tahay jihaadku laga qayb galo hadday tahay ummadda jihaadka lagu booraya hadday tahay walaalayaal idinkuna diinta garab siiya oo diinta u kaalmeeya oo jihaadka walaalaheenna mujaahidiinta ee madaxda waxa weeyaan jihaadkaas aan ku taageero ay noo wadaan khayrkana aan isku kaashanno intaas aan ku gabageyno ilaahay cabsidiisana waan idin dardaarmaya naftayda iyo idinkaba waxaan idu dardaarmaya ilaahay cabsidiisa walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaqullah taasaa ilahay noo dardaarmay kuwa idinka idinku horreeya idinkaba waxaan idin dardaarmaya waalayay inaad ilaahay ka baqataan baqdinta ilaahayna waxaa weeyaan imtithaal awaamirihi in ilaahay wuxuuna faray aan fartoono wajtinaabi nawaahihi wuxuu naga reebeen aan ka dheeraano marka intaasaan ku gabagabaynayaa wixii aan haleeyey naftayda shaydaan ayay ka ahatay wixii aan sugayna ilaahay bay ka ahatay xaggiisa ilaahayna waxaan ka baryo in ajar iga siiyo idinkana waxaan ilahay idinka baryo in ilahay khayr idin siiyo dembigana dembiga waalidkeenba uu ilaahay uu ku dhaafo arrimaheena ilaahay noo hagaajiyo cadowga ilahayna dhulka nooga xoreeyo dhulka oo dhan ilaahay waxaan ka baryayaa in ilaahay gacanta mujaahidiinta uu geliyo si dhaqso ah ilaahayna diintiisa uu gargaaro intaasaan ku gabagabaynaya cabsida ilaahay baan isku dardaarmaynaa subxaanaka allahuma rabbana wabixamdig ashhadu an laa ilaaha illaa anta astakfiruka waatuubu ilayk wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu guud ahaanna intaa ayaan ku gabagabayneynaa barnaamijkeenii andalus bodcast oo aan maanta ku wareysanaynay islamarkaana marti inoogu ahaa sheekheenna sheekh cusmaan dacwo intaa mid lamida barnaamij caynkanoo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة